waxaan ujeedinayo wuxuu yahay awalba sidii la sugaa in laga dhabeeyo xaaladaas baarlamaankaas la dedejiyo waayo waxa keliya oo xaqad ugu jiro oo dowladaas koonfur galbeed ay macna leedahay waa xubin xubnaha baarlamaanka in si degdega loo loona kaamilo lagana wada tashado wixii dhiman oo daldalooloo jirana la buuxiyo taas ayaan ugu baaqayaa oo hadda laga beriba waxaan rajeynaynaa in foomamkii iyo wixii iyo wixii la diyaar ahba lasoo gudbin doono foomamkoodana la siin doono beri sabtiba ah wixii kaloo dhimanna macnaha kaamili doono oo si degdeg ah mudda khilaafaadka ha noqoto misildhabaanada iyo xubna odayaasha dhaqankaba ha noqdeen in arrimaha laga gudbo si degdeg loo taabageli rajeynayna insha allahu tacala